halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen isniina labada bisha maaj sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijkii wacyigelinta dabaysha iyo madadaalo qayb ka ah barnaamijka waxaan idiin soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah xuseen bare
aad u qaaliyo aad wanaagsan bulsho ahaan iyo dhaqan ahaan iyo caafimahaan ayuu leeyahy bulshadeenna iyo taatuunkii caalamka oo dhanba waayo xanuunka waa xanuun aafa oo naafo ku keena caruurta islamarkaana disabilitygu ay usii socotayla noloshooda qaarkood marka maadaama uu dhibkaa leeyahay faa'iidadiisa in dilacil jira muhiim bay noo tahay dhammaan
kaasi waxa uu ahaa doctor ciise cabdi jaamac oo ka hadlaya ahmiyadda ay bulshada soomaalida u leedahay in laga dabargooyo cudurka dabaysha barnaamijka wacyiminta gelinta dabaysha oo mawduucaasi ku saabsan ayaad goordhow maqli doontaan qodobada kale dhegaystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada beledweyne qaybtii saddex iyo tobnaad ee sheekada xiisaha lahayd ee lama huraan xubintii wacitaanka ee barnaamijka cudurka ka hortagga cudurka dabaysha kaalmihii sugaanta iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa qaramada midoobay ku booriyey in baadhitaan lagu sameeyo xadgudubyo ka dhana xuqul insaanka oo ka dhacay bariga dalka ukrain gaar ahaan deegaanada ay gacanta ku hayaan dagaalyahaniinta jabhadda gooni-goosadka ee ruushka uu taageero kerry ayaa sheegay in deegaamadaasi lagu dilay haween iyo carruur iyadoo qaarkood la jir dilay la faraxumeeyey sidoo kalena kuwo kale la afduubay oo sii dayntooda lagu xidhay madax furasho keer ayaa sidoo kale sheegay inay arrintan ay u taalo guddiga xuquuq insaanka ee qaramada midoobay inuu ilgaara ku eego islamarkaasna cadaaladda la hor keeno dadkii galay dembiyadaasi xafiiska qaramada midoobey u qaabilsanaa arrimaha xuquuq insaanka ayaa sheegay in lix kun oo qof ay ku dhinteen dagaal ka socda bariga ukrain tan iyo bishii abriil ee sanadkii hore kaasoo u dhexeeya ciidamada dowladdaasi iyo dagaalyahanada jabhadda gooni-goosadka ee uu ruushku taageero
ciidanka dowladda ciraaq iyo maleeshiya oo ay isgarabsanayaan ayaa weerar ku qaaday magaalada tikriid kaasoo ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada tikriid oo ay haystaan kooxda daacish saraakiisha militariga ciraaq ayaa sheegay in magaalada tikriid ku qaadeen weeraro dhinaca cirka ah halka ciidamada dhulkuna ay ku sii siqayaan jihooyin badan oo laga galo magaaladaasi tikriid iyadoo ururka daacish gacanta ku hayo magaaladaasi tan iyo bishii lixaad ee sanadkii hore ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar alcabaadi ayaa sheegay in howlgalkani ay shalay bilowdeen isagoo safar ku tegay magaalada samara si uu u indhoindheeyo howlgallada ururka daacish looga saarayo magaalooyinka tikriid iyo magaalada ama gobolka salaaxudiin
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa difaacay dowladda israa'iil xilli uu ka hor hadlay golaha xuquuqal aadamaha ee qaramada midoobay waxaana uu sheegay in si aan la iska indhatiri karinin diiradda loo saarayo israa'iil difaacidiisaasi israa'iil ayaa imanaysa iyadoo dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu khudbad u jeediyey koox u dhaqdhaaqda danaha israa'iil ee magaalada washington isagoo berri khudbad u jeedin doona aqalka koongareeska maraykanka hadal uu ka jeediyey magaalada geneve ayaa kerry waxa uu sheegay in doorka qaramada midoobay guddigiisa xuquuqda aadamaha uu yahay iftiiminta xadgudubyada balse waxa uu dhinaca kale isweydiiyey waxa israa'iil loola beegsanayo qaraaro isdaba jooga sida uu hadalka u dhigay
halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha iyadoo dhowaan qaramada midoobay ay shaacisay in lixdii bilood ee lasoo dhaafay aan lagu arag kiis cudurka dabaysha ah guud ahaan dhulka soomaalidu degto ee geeska africa ayaa waxaa aragtidooda arrintaasi ku aadan iyo sida weliba loo suulin karo cudurka ka hadlay qaar ka mid a qaybaha kala duwan ee bulshada waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray qaybo ka mid a takhaatiirta aqoon-yahanada waalidiinta iyo dhallinyarada magaalada muqdisho ayaa markii ugu horreysay ka hadlay aragtidooda ku aadan qaabka guud ahaan geyiga soomaaliya looga suulin karo cudurka dabaysha iyo sida loo xajin karo guulaha ilaa iminka laga gaaray cudurkaasi oo ay ugu weyn tahay in muddo lix bilood ah aan gudaha soomaaliya laga helin kiisas ku saabsan xanuunka boolio doctor ibraahim cabdi xasan waxa uu ka mid yahay takhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga waramay aragtidiisa ku wajahan habka cudurka boolyada looga ciribtiri karo dhulka ay soomaalidu degto waxyaabaha loo baahan yahay waxaa weeye in cudurka boolyada si loo suuliyo in marka hore bulshada ay iskaashato sidoo kaleeto in talaalada oo rasmiga ahlo si buuxda in loo dhaqangeliyo in bulshada si buuxda ay ugu qayb gasho participation rasmi ah ay ka samayso magaalooyinka iyo sidoo kaleeto meelaha kale oo magaalada ka baxsan oo baadiyaha iyo degmooyinka iyo tuulooyinka gobolada qaybihiisa kala duwan marka bulshada inteeda kaleeta oo aqoon-yahankana in ay gaarsiiyaan dadka oo ayaga loogu talagalay sidoo kaleeto siminaarada iyo treenadana ay ku qaataan oo ay ku bixiyaan si focus loo saaro in cudurkaasito si direct ah loo loo suuliyo waxaa ugu horeeya number one ah dhakhaatiirta bahda caafimaadka guud ahaan waa bahda oo mas-uuliyadda ugu xoogan ay ka saaran tahay in ay ka hortagaan oo ay suuliyaan sidoo kaleeto bulshada qaybaheeda kala duwan culimo awdiinka waxgaradka in ayaguna ay dadka ku booriyaan ilaan waa dadkii warkooda ay dhegeysan lahayn oo dadkii warkooda ay maqlaayeen oo warkii ugu dambeeyey iska lahaa marka sidoo kaleeto in ayaguna ay ka qayb qaataan oo doorkooda rasmiga ah ay ciyaaraan oo bulshada ay ku wacyigeliyaan oo awareness-ka ay siiyaan sidoo kale ridwaan xaaji maxamed oo ka tirsan waalidiinta soomaaliyeed ee ka welwelsan halista boolyadu ay ku hayso qaybaha bulshada gaar ahaan dhallaanka da-doodu ka hooseyso shanta sano ayaa sheegay in cudurka lagu suulin karo iyadoo lala yimaado iskaashi iyo wacyigelin joogto ah oo ay ka wada qayb qaataan dadka iyo hay-adaha ku shaqada leh xanuunkani adadii marka la fiiriyo cudurkaasi waxa weeyaan waa cudur africa mushkilo weyn ku haya dhibaato weyn waxa looga zuulin karana waxa weeyaan in dadku ay sameeyaan ka hortag dadaalo badan in dowladdii iyo waalidkii iyo dhakhaatiirtii iyo shacabka qaybihiisa kala duwan ay iskaalmaystaan saxaafadda dhammaan kabacdina dadkii la siiyo irshaadaad la xanuuniyo qaabka looga hortoogi karo xanuunkaas si ilmaha yarirka ay uga badbaadaan dhibaatooyinka xanuunkaasi uu leeyahay waxaa la qaban karaa xaqiiqadii marka la fiiriyo waxaan waa xanuun xanuunaduna adduunka way ka dhacaan mar kasta xanuun kaste markuu dhacana waxaa la fiiriyaa qaabka uu fidayo iyo asbaabta uu ku fidayo ayaa la fiiriyaa kadibna waxaa la aadaa xanuunka qaabkii looga hortegi lahaa sida looga hortegi karo iyo qaababka looga hortegi karo iyo qaabkii yacni dadku ay adeegsan lahaayeen markay ka hortegayaan xanuunada marka la fiiriyo xanuuno badan baa adduunka soo hiri jiray oo africa xitaa ku badnaan jiray oo intii lala dagaalamay laga cirib tiray africa kanna waxaa isleenahay ayana haddii juhdi badan la bixiyo dadaal badan la muujiyo ummaddu ay isu tabto soomaaliyeed iyo caalamka iyadoo la kaalmaysanayo in isna laga takhallusi karo oo laga gudbi karo dadka ka hadlay hanaanka looga xoroobi karo waxyeelada cudurka boolyada islamarkaana lagu dabarjari karo ayaa waxaa ka mid ah cabdiraxiin cabdi cilmi oo ka tirsan dhallinyarada magaalada muqdisho ee la shaqeeya howlwadeennada tallaalka ee degmooyinka gobolka banaadir
qof kasta wuu garanayaa cudurka boolyada dhibaatada uu sababo waa cudur naafas naafo ka dhiga caruurta iyo dadka waaweynba oo aan dawo lahayn marka waxyaabaha looga suulin karo waxaa ka mid a in wacyigelin laga sameeyo bulshada loo muujiyo halista qof kastana uu ku baraarugo in ay qaataan dadku talaalka cudurka boolyada oo aada iyo aad aan uga mahad celinayno xiliyadii burburka aan ku jirnay hay-adan unicef iyo w h o talaalkaas ay sida lacag la-aanta bulshadeena ay u siinayeen iyo wacyigelin guuda bulshada ah waa arrinta ugu muhiimsan aan isleeyahay waayaa lagu suulin karaa cudurkan boolyada ee hadda waddankeena muddo lix bilooda laga waayay runtii in fara badana ummaddu hadda ay baraarugtay waagii hore waxaan xusuustaa markii dhibic boolyaa la dhaho cunuga waa la siinayaa talaalka habar kasta ay ka carari jirtay markaas markii cudurkii uu ku dhaco cunugiina ay u shallayn jirtay marka hadda wacyiguu isbedelay ilmihii hadda waxaan aragnaa markii uu bilowdo kambaynka ama ololaha talaalku in ilmihii goobihii talaalka la keenayo lalana shaqeynayo mataqaanaa dadkii wax talaalayay waana arrin aad iyo aad muhiim u ah waxaana sabab u ah ayaan isdhihi karaa wacyigelinta cudurkan oo kororta qabtay marka dadaalkaas haddii lasii badiyo waa la suulin karaa cudurka hay-adaha w h o iyo unisef ee qaranada midoobay ayaa dhowaan soo saaray warbixin ku saabsan in cudurka boolyada muddo ku siman lix bilood aan lagu arkin soomaaliya arrintaasoo ah libin lagu faani karo oo u soo hoyatay shacabka soomaaliyeed haddaba su-aasha isweydiinta mudani ayaa waxa ay tahay sidee lagu xajin karaa guulaha ilaa iminka laga gaaray la dagaalanka cudurka dabaysha waa kan cabdinaasir cali maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada muqdisho waxay ila tahay in haddii dadku ay ku baraarugaan oo baraarug uu jiro ayna isu geeyaan maskaxda isu geeyaan in guulahaas la xajin karo matalan bulshada qaybaheeda kala gedisan waalidiinta maamulaadka iskuulaadka meelaha carruurta ay ku kulmaan isbitaallada bulshada rayidka ah haddii baraarug baraaruga inuu jirana waa moodaa haddii baraaruggaas la adkeeyo oo dadka mataqaanaa laga hadlo arrintan arrin laga hadlo laga dooda ay noqoto iskuulaadkuna ay qayb ka qaataan waalidiintuna ku baraarugaan waxay la tahay mataqaanaa in in in in la adkeyn karo guushaas in uunan soo laaban poliyana in la suuro gelin karo wadamo badan oo laga suuliyna waa jiraan oo aan dib ugu soo laaban waa laga yaabaa marmarka qaar ina dhacda case oo stranded ah oo iska soo lumay laakiin in guushaas la adkeeyaa i think dadaal iyo waxay u baahan tahay un just mataqaanaa wacyigelinta bulshada la wacyigeliyo iyo bulshadoo laga doodo oo mataqana markasta ka hadasha oo aan laga seexan oo aan la isdhigan la yidhahdo mataqaana geedkii waa waa baxaye aan mataqaana inaan la dhihin inbay u baahan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba cudurkan dabaysha oo la dabargooyo lagana dabargooyo dhulka soomaalidu degto ahmiyad intee leeg ayay leedahay wariyaheena magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa su-aalahaasi weydiiyey doctor ciise cabdi jaamac
doctor ciise cabdi jaamac ugu horreyn ba haddaan su-aasha wareysa ku weydiiyo ahmiyad intee leeg buu leeyahay in uu maqnaado amaba la dabargooyo cudurka dabaysha ahmiyad aada u qaaliyo aada wanaagsan bulsho ahaan iyo dhaqan ahaan iyo caafimad ahaan ayuu leeyahay bulshadeena iyo ta adduunka iyo caalamka o dhan ba waayo xanuunka waa xanuun aafaa oo naafo ku keena caruurta islamarkaana disabilitygu ay usii socotay ila noloshooda qaarkood marka maadaama uu dhibtaa leeyahay faa'iidadiisa in de la ceeb jiraa muhiim bay inoo tahay dhammaan bulshada oo dhan waayo markaynu eegna imika tusaale ahaan oo kale somalilan oo kale muddo toddoba sanadooda laguma arag deegaanada soomaaliya oo kale iyagana dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey lix bilood wax ka badan laguma arag sidee loo sii xajin karaa in maqnaashiyaha uu maqan yahay cudurkii ee uu ka maqan yahay deegaanadii soomaalida muddooyinkii ugu dambeeyey sidee loo sii xajin karaa amaba loo sii ilaalin karaa inuu saa ku maqnaado su-aal aada wanaagsan weeyaan haddii aan ku noqdo sida loo xoojin karo ama laga wada shaqayn karo horta bartnershipka ugu muhiimsan oo wada shaqaynta hay-adda caafimaadka adunka dhaminology iyo wasaaradda caafimaadka oo kale iyo wada shaqaynta shaqaalaha caafimaadka iyo siday uga warhayaan iyo tababarka ay qaateen iyo la socodka halkau maraya xaaladda halkay marayso mar waxaan xasuustaa khibradeyda labada kun iyo saddex iyo tobankii maraan ka shaqaynay dhakhaatiirta bilaxidda ayaa case laga shakiyey sas lagu arkay laascaanood markii nairobi loo diray caseki waa la waayey haddana maadaama kaysas badan lagu arkay geeska ama gobolka oo kenya iyo soomaaliya haddana kama marnin isla markaana waynu nugulnahay weli marka waxa weeyaan inaynu yani sii xoojino shaqadeena aynu wadno tusaale ahaan strategiyada talaalka haatan qaranku wado iyo tan ay hay-aduhu la wadaan iyo wada shaqaynta shaqaaluhu muhiimiyad aada u weyn bay uleedahay imika tusaale ahaan oo kale maxaa looga baahayay dhinacyada imika soo tilmaanay hadday noqoto shaqaalihii oo kale hadday noqoto hadday wasaaradii oo kalena hadday noqoto hadday hay-adii oo kale noqoto tallaabooyin nooceeya looga baahan yahay si arrimahaasi loo sii adkeeyo bismillahi raxmaan raxiim tallaabooyinka ugu muhiimsan ee aadka u qaaliga markasta lagu celceliya waxaa kamid a in head education ama dad shaqaalaha wax la baro iyo dadweynahaba teeda labaad shaqadan waxa weeye shaqa community-ga in dadka la baro faa'iidada talaalka wuxuu leeyahay waxaa kaloo kamid a civil society-du inay iyo dadka influentialka siyaasiyiintu iyo wadaadada masaajidada iyo shuuqoqdu inay qeyb muhiima ka qaataan wacyigelinta talaalka oo aada u muhiima islamarkaana faa'iido weyn u gaari karta iyaguna ay gaadhayaan bulshada inteeda badan waxaa kaloo aan ilooyey oo ah aada u muhiimsan roolka mediada oo ah kaugu muhiimsan yani mass mediada oo ah lagu gaarsiin karo dadkii wacyigelintii tusaale ahaan wacyigelin la-aantu waata keentaa inta badan wadamada uu kusoo noqdo inaanay magaranaysaa wacyigelintu yar tahay islamarkaana roolka ay mediadu leedahay uu mar kasta ka badan yahay kuwa kale sidii looga ciribtir lahaa ama dadka loo gaarsiin lahaa ama loo gaarsiin lahayo yani faa'iido badan oo ah إن بلشدة أو كلا ومجتمع أو بدن أنت بدن هؤلاء النادي عافمات كو إن أيوة شهيان مسؤولين تأيوة أديجيان إسلام مركانا إن أهمية دعي تاين يجا أهمية دل صار لونا أديجيو دوات كيو شو نعان تقوية إن أهمية أنت لك بلا ذي بلشدة إن أي فهمتو فائدة ولي هي تلال كو يولي بقى كوضع شقين تيال علنت إن عذر كان يسوى هذا مدة دبر قوان دي بلاري wada shaqaynta guud oo ah ta ugu wanaagsan ayaa waxay noqonaysaa inay gacmaha bulshada isqabsato isla markaana ay talaalka dhinac ka wada istaagto fahantana muhiimadiisa maadaama aqoon daradu ay tahay waxyaabaha dib u dhiga ama baatiya ama raca- tagacaadiya in uu talaalka dadka la gaarsiiyo waxaa ka mid ah taabuuga ama miidka oo yani fikrada qaldan ee talaalka ka baxa eh, ayaa noqonaya in dadka laga waacigeliyo isla markaana bulshada inteeda badan aqoonta talaalka loo dhigo haddii telefishon noqoto haddii radio noqoto yani oo aada loo dhaadhiciyo waxaana la baro isla markaana eh, yani community awarenesskeedu kor u kaco oo dadka la baro faa'iidadiisa isla markaana hooyada iyo aabuhuba yani ay isgarab istaagaan xanuunkan la baro booliyo tusaale ahaan dabaysho iyo caruurta tusaal- sawiro la tuso isagoo qalalkii keenaya ama keenaya naafanimadii yani iyo faa'iidada talaalka uu leeyahay yani iyo khasaaraha ay keeno me- meelaha wadamada tusaale ahaan bakistan oo kale ama nigeria Boko- boko haram meelaha ay haystaan waa meelaha adduunka markasta ay kusoo noqdo ay- ama soomaaliya waa meelaha uu kusoo noqdo yani xanuunku markii cid loo geli kari waayo aqoon darra iyo nabadgelyada la-aanta yani waxaasoo dhan waxa hortaagan laakiin in dadkii la baro aqoontii oo loo sheego oo yani dhakhaatiir iyo bahda caafimaadka iyo miidyadu iyo dowladdu ay iskaashadaan ay muhiim tahay diyaan la arkin cudurkii oo yaanu bulshadii gudaheega badooyinka ugu dambeeyay lagu arkin hase yeeshee haddana ilaa hadda dadaalkii ma istaagin waa socdaa En, eh, wacyigelinta waa la sameeyaa isla markaana tallaalkii wareegyadii kala duwanaa waa la fuliyaa waa la sameeyaa En, iyada oo de waxanba gebigiisuba uu yahay ka hortag oo aan dibaalka hadaanu dawo lahayn En, laga sii hortogaya dadaalkii maadaama yahay mid socdo weli aan istaagin maxaa caqabad ku noqon karaya En, si socoshada dadaalkaasi lagu sii adkeynayo maxaa hortaagnaan karaya ma caqabad ku noqon kara Ee, haddii aan waxyaa- saddexda talaale strategiga talaalka oo ah n i d-ga ama national immunization dayska ama routineka waxaa caqabad ku noqon kara mar kasta haddii aan laga digtoonaan ee, yani aqoon darrada ayaa number one ah yani jahliga ayaa badanaa ee, hor istaaga waayo yani propagandaha ca- talaalka laga bixiyo oo kale iyo mayd ama taabuuga ayaa noqon kara caqabad Maanaha waxyaabaha beenta ee wararka beenta laga fidiyo wararka beenta laga fidiyo ayaa noqon kara caqabad laakiin iyadoo si fiican bulshada aqoonta looga sharaxo oo loo dhigo oo loo- loo- loo- loo- loogu faahfaahiyaa waxay markasta ka wanaagsan tahay oo brograamyada fiican ee wasaaradda caafimaadka wado iyo yani qaranka waxaa kamid a yani wacyigelinta ayaa aada muhiima oo mobilizationka aada muhiima isla markaana eh, dadka in la- la dhaadhiciyo oo loo sheego miyiga magaalaba halka dadka aan la gaari karina halkooda loogu gaaro ayaa muhiima si aan yani caqabadaha looga hortago oo dadka loo dhaadhiciyo laga she- loo sheego faa'iidadiisa haddaynu eegno dadaalada socda iyo weliba in qaabkan imika wax u socdaan hadduusan ku maqnaado islamarkaana in tallaalkii iyo ololayaashii iyo kahortagiina ay sidan ku socdaan suurtagal ma tahay inuu ahaado xaramkaasi mid sidaa imika ku maqaya kusii maqnaado haddii haatan dadaalka iyo hawlahaasaa loo wada ku socdo mise wax dhiman oo in lasii xoojiyo oo lagu soo kordhiyo loo baahan yahay baa jira Een, mararkan ka qaybgala shirarka caalamiga waxaa kamid ah somaliland oo lagu amaanaa istaraatiijiyada isticmaalaan oo kale tusaale ahaan gaar ahaan somaliland sababaha ay kamid yihiin amniga iyo iyo iyo iyo aqoon daradu ayaa waxay dadka ayna isku soconayaan ayaa ah cross cross borderka ama dadkan isku dhex soconaya ayaa haddana si dhib yar xanuunkii loogu arki karaa meeshii nabadgelyada lahayd ama een, kaantarooshay ama karantiin garaysay xanuunkii oo weli kama fin- kam- lama odhan karo wn hundred percent boqol kiiba boqol maadaama la saarnahay kenyana ma odhan karto ugandana ma odhan karto maadaama dadkii isku isku dhex soconayaan oo ay wada degan yihiin environment isku mid ah haddana waa in strategiyadana ay sii socdaan si ilaa laga gaariyo zero level oo dee adduunka oo dhana Een, waxyaabaha adduunka labada kun bay ahayd inay ka laga ciribto labadii kun iminkana shan iyo toban sana kasoo wareegay haddana ilaa labada kun iyo labaatanka waa adduunka uu iskugu tegayaa howlo badan baa la wadaa haddana waxay soo sheegaya in mar kasta aad maqlaysa afghanistan oo kale pakistan nigeria kiisaskii lasoo sheegayo
kaasi waxa uu ahaa doctor ciise cabdi jaamac oo wariyahayga magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac uu warameeyey dhinaca kalena wasaaradda caafimaadka puntland ayaa wado qorshayaal lagaga hortegayo inaanu fayruska bolyadu uuna usoo tallaabin mar kale gudaha deegaanada puntland kadib markii dhowaan hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caafimaadku ay shaacisay in lixdii bilood ee ugu dambeeyey aan kiisaska bolyada laga helin guud ahaan dalka soomaaliya wariyaheenna nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada garoowe agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Cabdirasaaq Xirsi Xasan oo la hadlaya barnaamijka ayaa sheegay in Puntland ay wado dadaalo lagu adkeynayo guulihii ugu dambeeyay ee laga gaaray ciribtirka fayraska poliyada guud ahaan dalka Soomaaliya sida qaramada madow sheegeen ama wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo dowladda Puntland bay ku dhawaaqeen waxa ii cudurka laga ciribtiray lixii bilood ugu dambeysay wadanka Soomaaliya isu ka jirin ardaas guul weyn la gaaray ayay ahayd oo in muddadaas kooban in lagu xakameeyo cudurkii booliyada ee ka dilaacay dalka Soomaaliya laga soo bilaabo san laba sano ka hor oo kaysas badan oo gaaray ilaa laba boqol oo kays wadanka laga helay si haddaba arrintaas loo joogteeyo waxaa loo baahan yahay qodobo badan in la raaco waxaa ugu horeeya in la adkeeyo dabagalka cudurka ama waxa loo yaqaana surveillansiga waxaa jira in degmo walba iyo tuulo walba ay joogaan dad loo tababaray inay cudurkaas ay baaristiisa ay raadiyaan dabagalkiisii in lasii wado oo lasii adkeeyo oo calaamadaha muxua lagu yaqaano cudurkaas cid kastoo laga helo loo soo ribood gareeyo ama laga soo warbixiyo xarumaha caafimaadka iyo degmooyinka sidoo kale waxaa loo baahan yahay in la adkeeyo xuduudaha oo meelaha wadamaka laga soo gelayo oo xuduudaha ah in checkpointskaas la jeegarayo dadka soo gelaya tallaalkuna uu yaalo cid walba wadanka soo gelaysa soomaaliya in muxuaha tallaalkaas la siiyo dabaysha
Puntland ayaa qabta in ay sii socdaan ololayaasha lagaga hortagayo iyo joogteynta tallaalada haddaba maxaa loo baahan yahay si dhulka ay ku nool yihiin dadka soomaalida looga ciribtiro waxaan mar kale weydiiyey cabdirasaaq in la sii wado kambeynada oo kambeynadii ama ololayaasha looga hortagayo cudurka dabaysha la sii joogteeyo oo laga yaabo bishii mar labadii bilood mar saddex bilood saas lagu wado ilaa muxuu ahaa laga gaaro muddada saddex sano ah oo cudurkaasi lagu dhawaaq saddexdaas sano la dhammaystiro inuusan cudurkaasi wadanka usu ka jirin waxaa sidoo kale muhiima qodobadaas ayaguna dhinaca socda in la xoojiyo talaalka loo yaqaano rootiinka ama kan sida joogtada loo helo oo xarumaha caafimaadka laga wada helo wasaaradda caafimaadka puntland ayaa sheegtay in iyadoo la kaashanaysa hay-adaha caalamiga ay ka leeyihiin qorshayaal degsan oo lagu xaqiijinayo ciribtirka cudurka dabaysha arrimahaasi istaraatiijiyad baa jirta nooga degsan oo hay-adaha caalamiga oo u n-ku ay nagala shaqeynayaan sida hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo hay-adda unisef sidaas la adligeed waxaan rajeynaynaa in kambeynada sii socdaan tallaaladii la helo shaqaalihii tababarkoodii iyo wacyigelintuna ay socoto oo barnaamijkan wacyigelin runtii badan bulshada la gaarsiiyo si muxuu cudurkaas dib Soomaaliya ugu soo noqonna dadaalkeeda la muujiyo hadii lahaydno waxa wali socda barnaamijyada wacyigelinta talaalka iyadoo waliba gawaari codbaahiyaal ay ku xiran yihiin ay gaarayaan deegaanada xeebaha nuux muuse birjeeb barnaamijka poliyada v o a garowe
nimo wanaagsan markala dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka ka hortagga cudurka dabaysha dhinaca kalena in isla arrimahaas inagoo ka hadlayna wariyaha v o eda magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ku eegaya dabargoynta cudurka dabaysha wuxuuna kasoo diray isla magaalada nairobi
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dabaysha ama ololaha bolio toddobaadkii baadahay oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa waxyaabaha looga baahan yahay dhulka dadka soomaalidu ay ku nool yihiin in ay ku dhaqmaan marka la ciribtirayo cudurka dabaysha iyo siyaabaha markaasi loo ciribtiri karo cudurkaasi oo ay uga qayb qaadan karaan bulshada iyadoo ay jiraan guulo la gaaray oo iyana u baahan in la xaqiijiyo oo su-aalo badan layska weydiinayo qaabka loo xaqiijin karo guulaha ilaahiyo haatan la gaaray intiinala socotay toddobaadkaaynu kasoo gudubnay waxaynu kaga hadalnay ilaa lixdii bilood ee ugu dambeysay inaan cudurka boolio ama dabaysha kiis ama hal ka mida aan laga helin meelaha dadka soomaalidu ay degaan taasi oo guul lagu tilmaami karo ayaa haddana dhakhaatiirtu waxa ay muujinayaan walaac fara badan oo dhici karta inay dadku isdhigtaan ama ay dhici kartaba in aysan si wanaagsan u qaadan tallaalka ama ay dhici karto laba magaalo ama tuulo oo isku muuqata in midna cudurkii laga helo midna laga ciribtiro taasi oo qaar ka mid a dhakhaatiirtu ay aaminsan yihiin in tusaalooyinka iyo markaasi talooyinka xagga caafimaadka ee tallaalku ka midka yahay si gaara loo qaato دكتور محمد آدن oo ka mid ah dhakhaatiirta waaweyn ee puntland gaar ahaana isbitaalka magaalada gaalkacyo ee dhinaca jaamacadda ayaa isagu eegaya haddii dadku aysan ku dadaalin tallaalka inay dhici karto meelaha dadka soomaalidu ay degaan in weli kiisaskaasi ay sii jiri karaan isagoo tilmaamaya inay lagaba maarmaan tahay in tusaalooyinkaasi la joogteeyo marka taas maxay kuu cadaynaysaa waxay kuu cadaynaysaa inay jiraan weli meelo xerooyin yaryar oo community ka mid ah oo aan tallaalkii qaadan hadda xaafad bahalka tawfiiq oo kale oo ku taal gobolka midog waa degmo tawfiiq la yidhaahdo isla hal guri ayaa ilmihiisu qaarna qaateen tallaalkii kuwii aan qaadanna waa u dhinteen xanuunkii waa tusaale laakiin waa ujeednaa inaan u baahannahay weli wacyargelintii loo baahnay ila qofkii maadaama sa hadda u sheegaysay maadaama uu technologiyadii u haysto oo mobilkiisa xataa message loogu diri karo fariimaha noocaasa runtii oo diritaanka lagu wacyigelinayay booliyada iyo barnaamijyada kale xataa caafimaad oo guud oo tallaalka ugu horeeyo weli si official uma dhicin waxaa iyaduna muhimkaa idaacadaha waxaa muhima muxuu ahaa miidiyaha yani kambayno badan baa jira oo dadkii sii la rabay weli oo aan tallaalkii qaadan aanaa u gaarin laakiin himiladaas waan leenahay istaraatiijiyadiina waa develop garayn meelaha dadka soomaalidu ay ku dhaqan yihiin ayaa dad fara badani ku dadaalayaan sidii looga ciribtiri lahaa cudurka dabaysha ama bolio oo guulaha meelaha laga gaaray ilaa iyo haatan ama la xaqiijiyay in cudurkaasi la ciribtirana weli looga baahan yahay in lagu dadaalo dadku in ay wacyigelinta qaataan tallaalka qaataan islamarkaana ka fogaadaan waxyaabaha keeni kara in cudurka uu ku fido iyadoo nadaafadda iyo weliba meelo badan oo kamida dalka soomaaliya la sheego in isku gudbinta cudurkaasi ay sababa u yihiin iyadoo dadku aanay aada u fahamsanayn ujeedooyinka ka dambeeya tallaalka oo isagu ah dariiqa qura ee looga hortagi karo cudurka dabayshu inuu sii baaho maashi cabdi kubey ayaa ka hadlaya arrimahaasi uu isagu muddo dheer dalka maraykanka ku dhaqnaa oo dalka gudahiisa dib ugu soo laabtay dhowaan dadka waxaan u sheegi lahaa wacyigelin maanta la wacyigeliyo oo maarata yani ay ka faa'idaystaan haday helaan oo ilaahay u keeno dad mataqaana ilmaha daawooyin dad uhelayaan ilmahooda waxaan ku waxaan ku wacyigelin lahaa waan ku waanin lahaa inay ilmahooda ay ka tallaalaan dabayshu waa wax jiro in ay aqbalaan oo ay ku kalsoonaadaan daaweynta waa wax jirto internet baa jiro wax walbaa jiro wax walba laisku gaarsiin kara one day baa adduunka o dhan la gaarsiin karaa wixii ka jiro wacyigelin ay heli karaan hadda dadku ma sida hore ma aha dadku ha ka faa'iidaysteen haddayba helaan oo wax usoo gurmada helaan inay ka faa'iidaystaan talaalka ilmaha ay uga faa'iideeyaan waa waa waa kula talinaya dadka waa ku wacyigelinaya intaa waxaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii cudurka dabaysha ama bolio toddobaadkan aynu kaga hadlaynay meelaha dadka soomaalidu ay ku dhaqan yihiin siyaabaha looga ciribtiri karo cudurka dabaysha iyo weliba sida loo joogtayn karo guulaha ilaa iyo haatan la xaqiijiyey oo ay ka mid yihiin tallaalada oo dadku ay si wanaagsan u fahmayaan nadaafada oo la hagaajiyey iyo wacyigelinta loo mariyo warbaahinta iyo qaybaha kala duwan ee meelaha ay bulshadu ku kulanto oo aada u soo kordhaya islamarkaana la dhiirigelinayo tallaabooyinka iyo jadiilada leh ee bilihii lasoo dhaafay kasoo yeeraya hay-adaha caalamiga ee in kiisaskii ugu baanaa ee meelaha qaarkood la sheegi jiray haatan ay sii dabago-ayaan iyadoo barnaamijkaasi idaacadda v o a qaybta habka soomaaliguna ay dadaal weyn u gasho sidii ay dadka uga raaridi lahayd dhacdooyinka iyo tusaalooyinka markaasi muhiimka ee la gudboon in looga hortago cudurka dabaysha barnaamijkeeni inta ahaynoo joogo intaynu mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilaahay raalli ka noqdo toddobaad ka dambe xilligan oo kale waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo warbixintaasi inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaa lasoo gaaray xilligan ku nasan jirnay mid kamid a heesaha dabacsan ee aan isoo xulno heeskeedii kusoo maqan halku dhigiisa waxaa la yidhahdaa xariir waxaa codkeeda ku qaadaysa fanaanada deeqa bilan
heestaasi xiriir iyo fanaanada qabilanta haddaynu ku dhaafno haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha ee la xiriirta barnaamijka wicitaanka waa wacyigelinta dabaysha waxaa inoo haysaa sahre ciidlan hur
dhawaada dhegaystayaal xubintii wicitaanka ee qaybta ka ahayd barnaamijka wacyigelinta dabaysha xubinteenna toddobaadkan ee wicitaanka waxaynu kaga hadlaynaa xanuunka dabaysha iyo siyaabaha loo xakameeyo xilliyada ay jiri karaan colaadaha ama masiibooyinka ama duruufaha aan caadiga ahayni iyo weliba su'aalihii dhegaystayaasha waxaa marti inoogu ah doctor ciise cabdi jaamac oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee somalilan inta barnaamijkani socdona qaar ka mida dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona ugu horreyn doctor ciise kusoo dhawow bal waxaan jeclaa inaad sawir naga siisid annaga iyo dhegaystayaashaba waxaa iska dhici karaa dee wacyigelin sida laysaga wado mararka qaar duruufo adag oo aan caadi ahayn baa iman karaa bal xilliyadaasoo kale cudurkii dabaysha marka la doonayay dadkii u baahnaa in la gaadhsiiyo tallaalkiisi oo kale sidee bay tahay in howlahaasoo kale loo qaban karo masiibooyinka dabiiciga dhammaantood aada ama masiibooyinka bulshada asiibaa waxay bulshada kaga tagaan raad xun iyo darxmo leh kaasoo baabiya systemka nolosha bini aadamka ku nool yahay ay kamid yihiin nolosha caadiga la masalan biyaha nolo- nadiifta ee dadweyne dabka cabaan kuwaasoo meesha ka taga islamarkaana keena inay baabado nolosha islamarkaana xanuunada laga qaado iyo la-aanta oo kale ama communi water communicable disease sida koleeraha oo kale jones jones haftaas erka loo yaqaano typhoidka ama kuwan xanuunada kale dadka doonka ay keenaan sida malaria ama xanuunka iyo poliyada oo ka qaad su-aasha adiga weydiisaya yani masiiba markay timaado xanuunada way badanayaan waayo systemka nolosha oo dhan baa baaba'ay
waan gartay marka ka sokow in ay dhinacii deegaanka baabi'iyaan dhinacii gargaarkaoo kale soo gaari lahaa ama habkii wax ka qabashada iyo qudhoodu caqabad ma ma u keentaa habdhismeedka qorshe hawleedka lagaga hortago xanuunadan tusaale ahaan loo ogaado ama loo qiimeeyo loo asaskaray goobtii xanuunku ka dhacay iyo eredii gargaar gaarsiinteeda iyo no ka warhaynta nolosha waxay ku noolaa waxaas o dhan waxaa ka hor istaagay caqabad ay kamid tahay colaada iyo nabadgelyo darada iyo intii talaal la gaadsiin lahaa caruurtii oo kale waxaa hor istaagaya juguraaska oo kale tusaalehaan arrimaha dibsiga iyo xaaladda amniga ee goobtaas ku sugan tahay waan gartay mid kamid a dhegaystayaasha ayaa inagu soo biray magacaaga
raxma xuseen doctor ciise khad ku jira maxaad weydiin lahayd barnaamijkuna dabaysha iyo cudurada faaf ka hadlaya
doctor waxaan ku weydiin lahaa colaadaha ama fakriga saameyn inteed leeg ayay ku leeyihiin cudurada faafa
dadweynaha waxaan usheegaya yani marka talaalka polio diyada inteeda waa laga cebi tagay xanuunka dabaysha oo yaqaan ama polio dhawaanahan dambe inkastoo ay kusii hadhay wadamada sanadkii hore waad ogeyd labada kun saddex iyo tobankii kiisas badan lagu arkay koonfurta soomaaliya maadaama koonfurta lagu arkay iyadoo la doonayay in la saxeexay inay soomaaliya oo dhan ka ka fasaxan tahay amaani lagu arag xanuunka dabeesha ayaa haddana markii kiisaska la arkay ayaa dib haddana ololeed kale loo soo qaaday taasoo dib u dhigeen colaadaha iyo dadkii aan la gaadhsiin karin talaal ku filan ama yani talaalkii aan u gaadhin colaadaha darteed waxaana goobaha uu ka bilaabmay kamid ahaa goobaha ay laisku dilo ama dagaaladu ka socdaan maalin joogtada u ka socdaan waan gartay mid kamid a dhegaystayaasha ayaa isna nagu soo biiray magaciisa inoogu bilaabi doonaa bal magacaaga dad noogu bilowdid hal mar baynu dib ugu laaban doonaa dhegaystahaas haddaan doctor anigu su-aal halka kaa weydiiyo waxaad sheegtay in soomaaliya oo kale meelo kamida lagu arkay taasina ay keentay dalka bakistan oo kale marar kala duwan ay dhacday in lagu arkay oo dunida o dhan marka w h o kale siyaasadeeda ugu weyni ma sidee bay macnaa u waajahdaa marka xanuunkan laga hadlayo kale laanta caafimaadka dunidu ma waxay la xidhiidhaa hay-adaha gudaha iyo bulshada mise waxay la xidhiidhaa dawladaha ama nidaamka dawliga halkaa ka jira yani maadaama dadka adduunya iyo dadkoogu ay kala dhaqan iyo diin duwan yihiin yani waxaa jiri karaa yani taabuu wax laga yaqaano fikirka dadweynuhu qaar aan ka aaminsayn talaalka laftiisa oo kale yani mas-uuliyadda koowaad waxaa qaataa mas-uuliyadda waxaas kale dalka ama is- eh, qarankaasa ay u- dhammoodka o dhan u wakiilataa ha u wakiilta waxaa kaloo jira marka afghanistan oo kale waxyaabaha ka qaar ka dhaca taalibaanka qaar meelaha ay joogaan way adkeyn jirtay ama nigeria bubul xaram way adkeynaysa in talaalkii la gaadhsiiyo maadaama ay olooyinkan jabhadaha qaarkood aanay fikri wanaagsan ka haysan talaalkii aqoonta communityga ama bulshada lafteeduna inay aqoontooda kor u kacsan tahay waxay ka qayb qaadanaysaa ga- gaadhsiinta adeega caafimaadka ama talaal ha noqdo ama adeeg guud ha noqday waxay ka qayb qaadanaysaa in dadweynuhu fahmaan waxa loo socdo iyo muhiimadda loo socdo waan gartay dhegeystiyi baa imikana dib inoogu soo noqday n magacaaga bal magacayguna waa sayid xisaan cabdilaahi n dhakhtarka maxaad weydiin lahayd
waxaan weydiin lahaa dhul su-aalood baan weydiin lahaa toogo horesa waxaan weydiin lahaa talaalkan boolyada had iyo jeer ka bilaabma gobolada talaalkan boolyaalka waxaan weydiin lahaa dhakhtarka bal cidda inaga soo eegtay iyo cidda naga soo sheegbaaday
waan iyo gartay dee sida loo soo sheegbaaday baan weydiin lahaa salaam n ha- kaaga jawaab su-aasha koowaad talabaad waan ugu soo noqon doonaa Eh, doctore saudi arabia iyo inagu isku talaa labada inaga soo wareega waxaana xarunta isku talaa qaayadood waana dad kaga khabiirsan markaana inta badan ka shaqeynayay ayaana o- evidence oo ah xaqiiq iyo cad- een, u hayaana cadeymo inuu dadaal inuu leeyahay laba iyo labaatan wadan oo muslimiin u badan oo talaalkiina soo aynu mar aynoo aynaga soo wada eego waana wa- effective wax een, jira oo aan aan ay dacayadaha marka laga saaro yani wa- waxaan isla ogyahay in talaalku yahay een, mid aada u muhiima een, een, een, islamarkaana ka hortag ba- dhimashooyin badan carruurta yani loo eedeeyo xanuuno dilaaga ah ee carruurta dilaa shan iyo toban keer iyo kuwii shan ka yarba su-aashayda labaad waxa weeye faa'iidooyinka uu talaalkani u leeyahay ciyaalka yarada carruurta yar waan gartay aan ugu aan ugu dhiirin inaan mar walba u talaalo
n doctor waad maqashaa bulshada ku wacyigelina in carruurta ka talaalaan maadaama uu talaalku yahay keliya ay ka hortegi karaa yani xanuunka oo kale tusaale ahaan dabaysha iyo xanuuno badan oo carruurta dila Ah, oo oo laga hortegi karo daweyntooda hadhow adkaan doonto qofka markuu qalalo ama uu maaqo noqdo yani waxaad qaadanaysaa dee inuu noloshiisa la noolaado halkii yani laga hortegi kari lahaa madax dhaqameedka madax dhaqameedka door intee leeg bay iyaga qudhooda ku leeyihiin marka laga hadlayo xanuunadan faafo kale
een, madax dhaqameedka baasha sheekhyada diinta een, een, culimadu ee, waxa weeyaan tiirarka ugu muhiimsan ee, bulshada Ee, waxaanay ogeyna noocan marka talaalka hore ay noqoto waa in bulshada laga wacyigeliyo bulshadana iyagu u sheegaan halka yani tusaale ahaan marka ay dadku ay een, talaalka noqoto sheekhooda masaajka ka sheego oo isaga laftiisa si fiican loo wax wax loo baro waxay noqonaysaa ama la hor fadhiiso inuu sheekhi si ka gudban oo ama ka wanaagsan maadaama ay bulshada iyagu xiriir toosa la leeyihiin yani waana aada bay muhiim yihiin tusaale ahaan somaliland oo kale aad baan ugu dhiirigelinaa inay culimadu i- ama een, cuqaashu iyagu hormuud ka noqdaan een, deg- eh, adeeggaarsiinta caafimaadka guud ahaanba intaa waxay naga eg xubintii wicitaanka ee qaybta ka ahayd barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha waxaana martii noogu ahaa doctor ciise cabdi jaamac oo ah sarkaal kale oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee somalilan doctor ciise iyo dhegaystayaasha barnaamijkeenna ka qayb galayba aad ayay u mahadsan yihiin tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayn waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil farjar inala socodsiinaya xubintaasi wicitaanka dhegeystaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a gordhow waxaa idinku soo maqan qaybtii saddex iyo tobnaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan balse aynu ku horeyno barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan inooga imanaya magaalada beledweyne
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij aanu idinkaga soo gudbinno laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkiiba hal jeer toddobaadkan waxaa barnaamijka idinkaga soo tabinaya magaalada baledweyne anigoo ah xuseen xasan dhaqane waxaan ku suganahay goob ay dad badan isugu yimaadaan oo ku taalla magaalada Palatweyne qodobkan dhageystayaasheeda la wadaagayo waxaa ka mid ah shirka uga soconaya Soomaaliya iyo Somaliland wadanka Turkiga colaadaha ka jira qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud iyo sidoo kale arrimaha maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdisaaq calamuun anigoo jooga magaalada beledweyne shirka ka furmi doono magaalada istanbul ee dalka turkiga maamulka somalilan iyo dowladda soomaaliya waxaan u arkaa shir aan waxba kasoo baxaynin maxaa yeelay shir hadda weli aan bilaabanin ayaa waxaa jirto far isku taataag hebel kama soo qaybgeli karo iyo hebel kama soo qaybgeli karo maqabaa'ila kulmaayo mase waxa kulmaayo dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka somaliland haddii la rabo inuu shirkaas wax kasoo baxo waa in shirka wax la- wax weyn laga bedelo wadahadal waa la wada hadli karaa laakiin waxyaaba badanaa ka horeeya in macnaha labada wadahadlaysa ay macnaha isku waafaqaan wixii meesha lis- laisugu tegi lahay
adigana magacaada iyo fikirkaada magacayga waa cabdiqaadir dhaqane oo jooga beledweyne gobolka hiiraan aniga dareenkayga waxyaabaha runtii oo aada ii soo jiitay ama aan dareemayo maalmaha waxaa ka mid ah gobolka hiiraan oo kaleento marka laga hadlayo barnaamijka federaalka ay dadka reer hiiraan ay aada ugu qanacsan yihiin gobolkooda in laba laga dhigo intii oo maxaan ku yidhahdaa iyagoo hal gobola ama ay gobol kale ku biiri lahaayeen ama maxaan ku yidhahdaa inay u arkaan in gobolkooda laba looga dhigo oo maadaama uu goboladii hore sideeda gobol uu ka dambeeyo gobolka keliya oo la kala jarin uu yahay ay u baahan yihiin marka in laba looga dhigo markaasi oo maxaan ku yidhahdaa federaalka ay qayb uga noqdaan oo labadooda gobol markaas ay ku baxaan ama xitaa shabeellada dhexal lagu daro si oo markaas saddex gobol iyagoo ah ee maxaan ku yidhahdaa ay u noqdaan state ka mid ah stateyada soomaaliya arrintaasaa runtii aada iyo aad aadaan ugu qanacsanahay waa dareen aan la qabo dadka reer hiiraan waana wada qabnaa reer hiiraan haddaan nahay waa aadaan usoo dhaweyn aniga aragtidayda barnaamijkan wadahadalka oo somaliland iyo soomaaliya runtii waa aada iyo aad barnaamij horumar leh in laga wada hadlana loo baahnaa aadaan usoo dhaweyneynaa waana ku faraxsannahay in soomaali ay wada hadasho oo maxaan ku yidhahdaa wax la wada gaaro oo heshiis lagu yahay laakiin waxaa aada ugu xumahay somaliland oo macnaha ku adkaysatay ama yidhaahdeen in oo maxaan ku yidhahdaa dad oo waxaa kasoo jeedo somaliland oo dhinaca kaleento oo kasoo saftay marka meesha ha laga saaro runtii arrin nasiib darra inay taan u arkaa somaliland waxaan dhihi lahaa dadkaas aad tilmaamaysaan ma aha dad qabiil ah waa waa dad qaran oo dowladda ay soo dirsatay marka sidaa darteed isku daya inaa barnaamijka maxaan ku yidhahdaa fududaysaan
adigana magacaada iyo fikirkaada
magacayga waa cilmi muumin fiidow dareenkayga haddii aan ka hadlo runtii wadahadalka soomaaliya iyo somalilan u socda iyo ra'yiga iyo dareenkan ka qabo iyo guud ahaan dalka soomaaliya sida aan dareenkayga uu ka muujinayo sida gaar ahaan gobollada dhexe dagaalada ka soo cusboonaaday oo runtii nasiib darro weyn iyo ummadda soomaaliyeed ku abuurayo horta runtii waxaan qabaa ra'yigiiga soomaaliya iyo somalilan dee wadahadalkoodu marka koowaad siduu miradhal uu ku noqo lahay ra'yihin aniga ma qabo siduu ku socdo waayo soomaaliya koonfurtii ayaa xalkeydii iyo xasiloonideedii iyo dib u heshiisiinteedii iyo dowlad kusoo dabaalitaankeedii ayaa wax badan ay ka dhiban yihiin ama wax badan ay u baahan yihiin in juhdi lagu bixiyo markii ceelleysidaa gelbiyacba ha layidhi somalilan systemka soomaaliyana waa federalism dee markii koonfurtu degto xasilooniheedii iyo nabadgelyadeedii lasoo dabaalo dee in wadahadalkeedu la gala ay kolleyta ra'yiga ahaa laheyd oo federalismkaas state ka mida ay noqdaan dee wixii kaley tabanayaana laga tiro dee dalkii dowladdii soomaaliya hadda aan gool isku taag iyo damac kale aysan ku jirin ayaad moodaa in dowladdii dhexe ay wax badan ay ku guuldaraysanayso dib u heshiisiinteedii isku soo dabaalitaankeedii bulshada isku keenteedii kasoo qaad sida hadda gobollada dhexoo kale labada kun iyo koob iyo tobankii dhulkii la xoreeyey ee soomaali badan ku baaba'day ee xasilooni iyo nabadgelyo ahaaday oo dowladda wax yar oo e c ah oo u baahnay in lagu soo dabaalo wadahadalkii la galay dadkii xoreeyey oo bulshada soomaaliyeed ahay iyo dowladdii ku heshiiyeen dhaqangelkeedii ayaa dhib badan uu ka muuqdaa oo wax nasiib darraha oo bulsho kale dad kaleo soomaaliyeed oo runtii khaaliyahu inay haddana mar labaad dib ugu ba-aan siyaasad xumo jirta awgeed ay sababtay marka waxaan qabaa waa lagu degdegaan qabaa horta marka koowaad isku mashquulinta soomaaliya iyo maamulka somalilan marka waxaan dhihi lahay sida hadda aan dareemayo juhdiga horta deganaanshaha koonfurta ha la saaro dabaqitaanka ee isku soo dabaalinta soomaaliya iyo midnimadeedani waa kolleyta mid muqadisa oo lagama maarmaan ah balse waxaad moodaa waxaas wax ka sokeeday in koonfurtii dawladdii dhexe sistamkeedii siyaasadeed isku soo dabaalitaankeedii oo jiiska yahay nin u jeeda marka gurgud ka soo duuleysa oo saakay siyaasadda soomaaliya saldhig u ah inay ay wax laygu dhiirada aysan ahayn inuu isku kaa dhiibaa way adkaanaysa damciisi kasoo fuqaa
adigana magacaada iyo fikirkaada bismillah magaceyga waa maxamed khaliftugo waxaan joogaa magaalada beledweyne wallaahi dareenka ugu weyn wuxuu yahay shirka istanbul oo guul daraystay meesha waxaa ka muuqato in aan loo tegin heshiis waxaa loo tegay baasha in barnaamijka intaas ku jirta maay oo wakti badan lagu bixiyey madaxweyneyaasha ku bixiyeen in lagu fashilaa loo tegay shaksi in oo personal laga dhigta waa waa qalad waaye dad dad soomaali isku luuqad waaye isku dhaqa waa isku afka isku diin waaye marka waxaan leeyahay wax oo nasiib darra meesha ka dhacay aniga kulley ma filinayn waxaan jeclahay marka maamulka goboleedka somaliland in ay fikirkaas ay aada iyo aada ay ugu qaldameen dadka oo oo soomaaliya federaalka oo ka ah wasiirada waa dadkoodii waa dadkaynii wax hadda ee different oo udhe oo noo dhexeeya ma leh marka waxaas in xujo ka dhigaan ma ahayn waaba iska caddahay in lagu fishiliyey hadda dee boorsooyinkiina waaba waan dareemayaa in laga xirxirinayo meesha marka aad baan u xumaya taas u baan sheegi lahaa intaasi waxay noogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada baladweyne ha mogaanin in toddobaadka dambe aad la socoto barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho inaynu ka soo tabino magaalada aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqan oo nala socodsiinayey xubintaasi halkaad kala socoteenna waa v o a washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan qaybtii saddex iyo tobnaad iyo sheekadii lama huraan ee kasoo maaxatay maskaxda weriye cabdiqaadir maxamed mursal waxay noo soo jeedinaysaa caasha ibraahim caashacuud
dhawaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan sheekadaas oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dhaqanka badbaadada degaanka dawlad wanaagga iyo dib u dhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba ku soo dhowaada qaybtii saddex iyo tobnaad ee sheekada
waa nabad jooqaay waad ogtahay xukunnada i hayso waa aniga oo keliya waxa suuqa aadaya oo reerka oo dhan u adeegaya oo haddana aabbe iyo dhuubow cuntada u qaadayo beertiisii aaday ee bal adinku ii warrama muxuu xaalkiinnu yahay iiga warran maqaayaddii iyo ardo wallaahi waan isku fiicannahay waana la shaqeeyaa inkastoo aan jeclaana hawlo kaloo aniga ii gaara ila way og tahay bini'aadamku damac kama dhammaadee waa runta horta innaga ilaahay wuxuu inoogu gargaaray beertii iyo gargaarkii ay tubcaana inoo fidiyeen waa kaa maanta innaguna waxaan isleenahay waxaad ku jirtaan dadka ugu horreeya oo gargaar dadka la gaarsiin karo waa ilaahay xamdigiisa haa waxaa iga waxaad iga warrantaa adiga dhuu halkee xaalkiin kala maray bal war cabsi
alla ilan dadka warka ma daayaan adigana ma waxaa ku soo gaartay sheekadiisa uga dhex maraysa oo haddaa horta waanu isku fiicannahay wiilkaas been lama sheegin waadna ogtahay ilaa buushisley sidii aanu isku ahay iyo siduu wiilkaasi weligay aan lahayn bu uu mataqaanaa reerkayna ugu dhex jiri jiro oo inooga mid ahaa wax kalena way iska jiraan laakiinse waxaad degdegahay ma jiraan haye alla dumar yar wax qariskooda naa war jiraan saaca kaala imaane dad ayaga wax kala qarsan ma lihine wuxuu jira ii sheeg saaxiib waa tan saaxiiba lilaahi ahayn oo dawa miya kala qarsan karnaa laa maya horta taa waa la igaaga daran yahay muxuu ahaa buuqa la sheegaya saaka suuqa kusoo hormaray naa waa jiraa buuqaas haye waxaa la ii sheegay gabar la socotay qosaskii kasoo hayaamahayey qosaskii kasoo hayaamahayay abaarta oo xoog lagu fara xumeeyey fara xumeeyey oo weli aan si aan la sheegi karin wallaahi loo galay oo dad lama soconin miyaa gabadha aawo dadkii la socday waxaa la ii sheegin hooyeed iyo aabeed la socdeen waxba ma tiri karina firooda ayaa lagala baxay maxaa yeele maahayn dad hubays waxay ahayd dad gaajo haba iyo abaar la ildaranoo wax kaloo ay haystaan dee maba jirinba allama kuwaan ifka ugu necbanaa baa weli meelaha ka dhow allama kuwaan ifka ugu necbanaa weli meelaha ka dhow haba isoo xusuusina kuwaas waxaan u malaynayaa kuwa dadka ku baarta meesha looga soo leexdo tubcaano waa laga yaabaa inay kuwaas yihiin shalay iyo daraat waa lagu socod waa lala hadlaayey si ay uga daa dadka dhibaatada ay ku hayr maalin walba haye saasaa laigu sheega allah alla jirka oo dhan baa idhaqaaqayo kow dheh maanta wax aan suuqa gada karaana ma jiraan walaalay maa ina keentid aan gabadhaa dhibkeeda soo ogaane laakiin sureerey wanaan dhaqso uga soo laabanaa maxaa yeelay maqaayadda adeegeedi baan sidaaye wanaan hadda kasoo laabanaa alla waayahay walaalay ina soo kaxay ina soo kaxay markaan waxyaabahaas maqlaaba beerka hay hay hay
السلام عليكم وعليكم السلام ورفارح اي بل ورن قلبت خلقها بات سعطايا حقيقة كانت نيو قلبت wax kala ma jiraan waxaan soo indhaynaya daafaha tuulada aan deganahay balse aan war kal dhacayda u filayso iyo dadka nagu soo barakacay nagu soo kordhay daclada ay sii degayaan oo niyo waxaad ma moodaaba inaan isku si u fakarayno ogoobo hadda aniga socodkaygan galabta wax kale ma hayne inaan dadka daafaha magaalada soo degay ee abaaraysan xaaladooda halka ay marayso aan soo eegaan doonaya iyo ninyahow gabar laygu yidhi faarax dheerow waa la fara xumeeyey gabar laygu yidhin inaan soo eego ayaan doonaya waan maqlay taas waan maqlay taas waxaynay ka mid tahay waxyaabaha murugada leh ee soo maray waxaana habboon taas in wax laga qabto sidii wax looga qaban karo oo sidaa lagu sii eegna ayayla tahay arrintaas waa arrin murugal horena ii soo marta anigana dareemi karaya waxay tahay taas waa runtaaye waxaanse faarax dheerow kuu sheegi lahaa inaan ku daalay faaraxoo hawshan dhinacyada badan leh taas waa run ee aynan jirin cid iigu gargaaraysa waa gartay garabna igu siinaysa haye oo laleeyahay wax walba isaga uun halala suganiyo hadda unur midaan kuu sheego odaygii reerka ayaa tahay dib kastoo kugu dhacan awal baan cididhaaf gaara kugu siinayn waxaan kuu sheegayaa ajar iyo axtiraad allaha kaa siiyo teeda kale sabar iyo dulqaadna lagu fari maayo odagii magaalada horta taasi waa runtaa faarax dheerow haddase waxaa loo baahan yahay in kol haddii akhyaar badan iyo dad badan oo waxgarad ahi ay ku soo laabteen deegaanka waxaa lagama maarmaana in hawsha la kala qaybiyo oo qalaba halka ay ku habboon tahay ay wajahdo waa runtaa wayna imanaysaa middaas maxaa yeelay waxaan aragnaa intaasi loo baahan yahay oo deegaankana u gudbayo degmo iyo gobol iyo wax ka sii weyn markaasna loo baahan yahay maamul dadka ay ka wada qayb galaan oo u adeega faarax dheerow waa middaas midda saxda ahi haye waxaana filayaa in dadkeennu sidaas fahamsan yahay gartay oo ay dadku u bislaadeen waxyaabo badan oo horumarkooda ku xidhan waa gartay koodhi waxaan dareemay oo yaal nidaam darro aan lagu dhammayn karin guddiyo badan oo la magacaabo iyo xeerar qadiimi ah oo aan wax lagu dhaqi karin qaarkood dadka qaarna ay sidaas ku dhegan yihiin iyagoo ku marmarsoonaya inay yihiin laga maarmaanaya
faaraxow horta waa runtaayo kuwa qaarkood waxayba keeni karaan xitaa cadaalad darro waa gartay taasuna waxay u badan tahay xeerarkii hore oo lagu sii dhaqmo waa gartay hayo waxaaba la yaabaa mararka aan maqlo xeerarka nabadda qaarkood in intii dembiye waaweyn dadka laga galo haddana la yidhaahdo xaladhaliha laga noqdo
horta taasi way fiican tahay sababo macquula ayayna ku timid faaraxow waxay ku timid arrintaasi iyadoo dagaallo lagu kala hari waayey loo daliishaday taasina ay keentay in lagu kala samro sidaa oo nabaddii sidaa ay ku timaado waxaase jira awnuuro kuwo waddo uun ka dhigtay kuna talagelay inay wax ku dulmiyaan kuna qarribaan kadibna daliil u keensada ma garatay muddo lix iyo toban sano ah ka badan ayaan maamul la'nahay waxaan la daliishadaa mahmaayo dhammaantood subaga oo mid laga taga aanay jirin sudan inkastoo mararka qaarkood la gaaro xabad joojin ku meel gaara oo iyadoo markay doonto markay doonto iska bilaaban karto
horta faaraxow wax badan baa niyo isdhex yaacay oo la kala garan la'yahay waxaas soo isdhacyaa ma waxaa la dagaalamay anagu Wade waxaa loo baahan yahay in la kala saaro xeerkii Soomaalidii hore iyo qabiilku lahaa midda haatan casriga ah oo la iska daba wado laguna sheegayo waa iswaafaqsan yihiin ilaahay amarkiisa oo haddana meel ay ku roon yihiin lala yahay hortaas aad ayaan kugu waafaqsanaya maxaa yeelay badi xeerarkaas ma laha wax damaanad ah maba lahaba aad iyo aad waxayna ila tahay anigu kula qabaa in xoogga aan saarno maamul ay bulshadu ka wada qayb galaan damaanad rasmi ahna loo sameeyo asta kaasoonan ku adeegin qabiil iyo qoloqolo aan u adeegin kana reeban banaankana ka yaala taas ayaa lagu gaari karaa waxa aan doonayn oo aan rabno faarax dheerow horta waa inaanu taas falkeeda galnaa aad iyo aad sidii aan taas ku xaqiijin lahayn inagoo ka bilaabayna bulshada aan horseedka u nahay waa kugu raacsanaa taas waana wax aan doonayno iyo nidaamka aan u baahanahay waa laga maarmaan nabadgelya hadda aan la kaashano dad badan oo roob la kamid waan u tagna dad
waxaad maqasheen qaybtii saddex iyo tobnaad ee sheekadii lama huraan oo uu idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay ooy xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya
taasna waxaynu kaga gudbaynaa sheekadii lama huraan oo halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sheekadaasi xiisaha badan oo inoo socon doonta ayaanu kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacadyada oo idin ka imanaysa v o a tan iyo kulanti dambe waa maxamed cabdi sandheere iyo anigoo xuseen barro idinla taasiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.